wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland iyo maamulka degmada xarfo ayaa daaweyniyo baaris ku sameeyey xoolaha ku sumumay baadiyaha xarfo wasaaradda xanaanada xoolaha puntland ayaa daaweyniyo talaal u geeyey baadiyaha xoolaha ku nool degmada xarfo qaar ka mid ah bulshadii xoolaha loo daaweeyey ayaa u mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo ilaahay dukuwo idmahayo ay caafimaad ahaan u dureen oo ay daaweeyeen oo ay dhiigga ka qaadeen iyo waxa weye ilaahay dukuwo idmahayo iyagii hadda nala joogo xaadir ah odayaashiina hadda waa ila joogaan way gar fadhiyaan intaas isugu timi oo halkaa xoolahaas loo soo gurmaday oo aan intaasaan wax ka maqnayn oo loo soo gurmaday oo halkaa lagu daaweeyey oo lagu dhiig qaaday ugu dambeyn guddoomiyaha degmada xarfo cabdirasaaq xirsi faarax ayaa isaguna u mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha oo baaqowdii ka soo jawaabay waxaan uga mahad celinaynaa awalan wasaaradda baaqiina ka soo jawaabtay oo saaka timi tanii shalay howlgal ay ku jirtay xoolihii qaarna ay daweysay qaarna ay baartay ayadaana ka sugaynaa baaritaanka jawaabtiisa walow dadku u badinayaan dadka hadda xoolaha baxay baag baa biyo ka wada cabeen ilaa hadda toddoba qoys oo arrintan ku dhacday waa qoyskii toddobaad aan saaka la joogno qaarna waa noo haray halkan afartan ida ah oo dhowr iyo toban baxeen tobaneeyo meelahaas baxeen reer ka soo horreeya aan soo daaweynay oo siddeetan idaa haystay oo sagaal iyo toban ay hadda ka noolayd hadda qoyskana naloo sheegayey oo isaguna soo daato oo shan iyo labaatan neefaa yaalla qaarna waa bixeen qaarna way yaalleen dadka waxaan leenahay xoolaha dhaqatada ayoo baagaga biyaha ku shubanaya ku wacyigelinaya iska fiiriyaan baagaga oo iska dhaqaan